Degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa laga dhagax dhigay xarun lagu xanaaneyn doono dadka ka xanuunsanaya dhimirka ee ku nool degmada Carmo iyo deegaanada hoos yimaada. Xaruntan oo laga dhisayo goob waxbarasho caafimaad iyo deegaan ayaa noqon doonta goob lagu daryeelo dadka dhimirka ka xanuunsan si ay u helaan caafimaad, waxbarasho iyo deegaan ay ku noolaadaan oo ku habboon. Sheekh Faarax Ow Jaamac iyo Suldaan Maxamed Ibraahim oo ka mid ah guddiga dhismaha ayaa bulshada ka codsaday in ay ka qayb qaataan dhismaha xaruntan isla markaana ay tahay camal kheyri ah oo ay sadaqaysan karaan.
ilaaha ina waafajiyey maanta inaan dhagax dhigno ee markaska carmo oo lagu xanaaneeyo dadka dhimriga qaba maaragta dadka dhimriga dadkaasoo aynu ognahay inay daryeel la'yihiin xal mujtamac iyo maaragtay meel walba maaragtay dayacood uu ka muuqdo in halkaa lagu xanaaneeyo insha allahu mashruuciina maanta waa annagaa dhagax dhignay waana khayr u furan ninkii maaragtay maal gashanaya insha allah waana meel maaragtay aanu ku doorannay inay u dhowdahay magaalada u dhow wax badan oo mataqaan dadka mataqaan stresska ama buufiska ama khaayirka ama waalidu inay bulshada ku soo badanayso dad la yaqaan iyo dadaan la aqoon oo mataqaan laamiyada iyo wadooyinka iska haya marka sidaa daraaddeed walaalayaal isha maadaama muslimiin nahay dhexdeenna waxaa laynoo ka baahan yahay racaayo iyo daryeel sidaa daraaddeed sidaa walaalaheen bay inoo sheegeen aan arrintaa insha allah si islaamnimo ah oo muxsinnimo ah aan uga qayb qaadanno maxaa yeelay waa wax ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada iyo aakhiradaba labadaba inay wax weyn ku helayno ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna ajar iyo abaal inay kaga helayno dadkeenna mataqaana bulshadeenna soomaaliyeedna ay noqonayso dad mataqaana meel loogu lagu hagaajiyo oo lagu daryeelo oo ricaayadooda mataqaana ilaalintooda ay ku caafimaadaadeen oo hadhow bulshadaas ay noqdaaneen dad markaa dadkooda iyo dalkooda dadkooda la midooba oo insha allah ummaddii wax u qabta oo mataqaana mustaqbalkiisa adduunyo iyo kii aakhiraba shaqeeya sidaa daraaddeed walaalayaal insha allahu tacaala sida akhyaarta way noo sheegeen arrintan insha allahu tacaala dhammaantii aan ka wada qayb qaadano wuxuu ku yaalaa meel ku habboon dadka noocaas ee aan buuq lahayn ee magaalada cirifkeeda ee masaajidkii weynaa ee maski dacwo u dhow yahay markaskan waxaynu rabnaa haddaynu nahay bulshada reer puntland iyo dadka khayrka jecel ee soomaaliyeed si guud inaynu dhismihiisa qayb ka noqonno waynu ognahay dadka madaxa ka xanuunsan bulshada dhexdeeda lagu sii daayaa caruurtaa dhibta qof kasta oo xanuunsan waxaynu aragnaa oo ama gidaar jiifa ama carruur dhagxinayso marka dadka iyaga ah cid u maqan ama meel lagu ogyahay waa dhif iyo naadir markaynu fiirino deegaamadeenna marka waxaa la rabaa qof kasta oo muslima oo muxsina oo doonaya inuu wax hormarsado dunidan maanta waxaa la joogaa maalmo yar inuu mashruucan qayb ka noqdo mashruucani waa dhulkan aadka u weyn xanunta xanaaneynta dadka dhimirka ee laga hirgelinayo carmo ayaa lagu wadaa in wax badan ay ka tari doonto xaaladda caafimaad iyo deegaan ahaanba dadka dhimirka la ee ku nool degmada carmo